wallaahi dabcan inta annaga macluumaad aan hayno inay damiyeen telefonadii dabcan areadaas haradheere iyo areada u dhow oo ay halkaas dooman uga rareen dad yaan warkeeda haynay kadibna waxaan maqlnay in deegaano kale oo dhulka soomaalida kamid oo dhankaas inay ka degeen puntland wasiirka ammaanka ee puntland oo shir jaraacid qabanaya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya inay wax ka og tahay abaabulka maleeshiyadan al-shabaab ee gaaraya xeebaha puntland maxaad kaga jawaabaysaan arrinta wallaahi oo eedeyntaasi dabcan de oo hadday ku salaysan tahay in dawladda federaalka ay ay shabaab tiri puntland aada waxaan isleeyahay waa war aada weyn oo culusoo de wasiirka amniga warkaa yidhi lakin de warkaas war culusoo u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulhu kasoo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay dabcan dawladda federaalka iyo shabaab wax kala haysta qof walba oo soomaaliya iyo adduunka dadka ku nooloo caqliga lahaa og waxay ku hayaan magaalada muqdisho iyo wadanka dhaafihiisa intiisa kala duwanna qof walba mas-uula og dad mas-uuliyadda aan u dhaaranay noocaas ay tahayna ma nihid runtii waa de aad ayaan daro aad ayaan daro aada u weyn wey dabcan maamulka puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dowladda soomaaliya inkasta uu ciidamadiisa amni ee gaarkaa leeyahay haddana haddana mas-uuliyadda dalka oo dhan waxbaad ku leedihiin tallaabadee kaga gudboon dowladda soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan al-shabaab ee puntland ku qulqulaya cudurkan nimankan argagixisada iyo cudurkoodu waa in dadka soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama koonfura joogaan ama xamar ha joogaan in meel looga soo wada jeesto ma aha isku eed eedeen iyo mid ku haraya maahane waa inaa intaa hal meela looga soo jeesto meelaha ay maraan iyo meelaha ay kasoo degaan iyo meelaha ay haystaanba hal meela looga soo wada jeesto go-aanna laga wada gaaro dadka soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba miday miday rabaan inay gubaan iyo miday usoo socdaan marka dee in meel looga soo wada jeesto de maamulka puntlandna dabcan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jirana anagu mar walba dad soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqo fiican ka qabtay inay ahayd aan aaminsanayn sidii aan aaminsanahay waxalaale wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horena de waaba diyaar baanu ahayn haddana waa inay inti kasii badata